madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud luka dheere oo ay weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada iyo xubno kale ayaa si rasmi ah u daafuray xarunta moolka kismaayo hybermarket oo laga hirgeliyey magaalada kismaayo moolka kismaayo hybermarket ee la daafuray waa mid ay ku diyaarsan yihiin noocyada kala duwan ee adeegyada muhiimka u ah bulshada kuwaasoo qaarkood laga keeni jiray meelo ka baxsan magaalada kismaayo in magaalada kismaayo laga daafuro kismaayo hybermarket oo ah xarun ganacsi oo hirgelintiisa ay ku baxday maal iyo maskax badan waxay ka turjumaysaa horumarka baaxadda leh ee ka socda magaalada qaar ka mid ah shaqaalaha moolka ayaa sharaxa adeegyada ay u sameyn doonaan bulshada kismaayo kismaayo hypermarket waxaana uu ku yaalaa xaafadda fanoole waxaan leeyahay shaqaalahan aad arkaysaan baad idiin diyaarsan moolkani wax walba yani aad u baahan tihiin waad ka helaysaan wuxuu furan yahay aroortii laba tobanka la furhayaa ilaa lix sax habeenimo waa furan yahay wax aad rabtaan dhan waad ka helaysaan shaqaalaha iga dambeeya maaragtay yani xagga dambe iga jira ayaa mataqaanaa idin shaqaynaya wax walba mataqaanaa diyaadili ah soo dhawaan ayaan leeyahay gacan furan kusoo dhawaada dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud ayaa dhankiisa u mahad celiyey ganacsatada hirgelisay suuqa casriga ah ee kismaayo hybermarket waxaan aad iyo ugu hambalyaynayaa dadaalka ganacsiga ay ku jirto marwada waana wax tusaale loo soo qaadan karo waxaan ugu baaqayaa ganacsatada jubbaland dadkooda iyo deegaankooda inay maalgashadaan sida marwada ay u maalgashatay waa meel caalami ah adduun kale annagoo joognaa soo xasuustay hadda waxaan leeyahay hambalyo waxay mudan tahay dhiirigelin wasiirka ganacsiga iyo duqa magaalada waxaan leeyahay abaalmarin loo soo diyaariyo marwo shukri runtii waxaa lagu daya karaa ayay samaysay wasiirada kalena waxaan leeyahay hala dhiirigeliyo ganacsatada meelo ay maalgastaan sida wasiirka howlaha guud wasiir cabdiwahaab oo kale inuu meel fiican meelaha fiican la maalgasto in ganacsatada waxaan ku dhaha u fududeeyo waa wada joognaa waxaan leeyahay hambaliyo magaalada kismaayo ayaa muddooyinkii u dambeeyey sameynaysay kobac dhinaca horumarka ah iyadoona ganacsigu uu qeyb ka yahay horumarada ay magaaladu ku tallaabsanayso